الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu waxaan sugayna tafsiiru suurati ali cimraan casharkeenna wuxuu ka bilaabmaya caawa aayadda konton iyo labaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi falamaa markii axasa uu ogaaday ama uu dareemay ciisaa ciise minhum iyaga xaggooda uu ka dareemay dadkii loo diray reer bani israa'iil alkufra gaalnimo uu ka dareemay qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi ciisa man waa kuma ansaarii kuwa ii hiilinayo ilallaahi macallaahi alla maciisa hiilinta alla ou ii hiilinayo maceeda yaa idinka idinka mid ahoo ii hiilinayo oo garab isiinayo qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii waxay dhaheen naxnu annaga yaa ansaarullaahi ansaaru diinillaahi ilaahay diinkiisa kuwii u hiilinaya annaga ah aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay washhad ka markhaati kac ciise haddaad tahay adigana biannaa annagu muslimuuna kuwo hoggaansamay inaan nahay waxaa noo soo dembeysay nebiyullaahi ciisa sida uu ku dhashay risaaladiisii sida ilaahay uu risaalada ku siiyey mucjisaadkii lagu xoojiyey towreed in la baray oo uu towreed u rumeeyey u rumeynayey waxyaabihii towreed looga xarimayna uu isagu u xalaaleynayey oo shareecadiisii qeybo towreed ka mida inay nasakday markaa uu ku yidhi fataqu llaha wa atiicuun haddaba alla ka baqa anigana ee adeeca rabbi cibaadadiisana wuu faray intaa markii uu sheegay ama uu yidhi ayaa nebiyullaahi ciisa wuxuu ka dareemay dadkaa loo diray kufri iyo xumaan iyo dibindaabiyo marka wuxuu yidhi alle falamaa markii axasa ou dareemay ay istashcara ama falamaa axasa ay carafa markuu aqoonsaday ou gartay ciisa ciise marku gartay ou dareemay minhum kuwii loo diray xaggooda uu ka dareemay alkufra gaalnimada uu ka dareemay qaala waxa uu yidhi man kumaa ansaarii midka kuwa ii hilinaya ah ilallaahi ilaa bimacnaa maca ayaa laga macnaynayaa ilallaahi macallaahi ama man ansaariya waa kuma kuwa ii hiilinaya ilallaahi ilaa diinillaahi ilaahay diinkiisa xaggiisa yaa iigu hiilinaya labadaa macno marka waa ku jiraan sidaan uu nebiyullaahi ciisa dhahayana waa sidii nabigeenna yidhiyoo kale sala allahu calayhi wasalam markii maka ay quraysh ku dhibtay qabiiladiisii marka xajka la gaaro oo ay qabaa'ilku soo xaj tagaan ayuu dadka isku bandhigi jiray rasuulka sal ll ly slam oo wuxuu dhihi jiray man yu'wiinii xataa uballiqa kalaama rabbii fa ina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbii yaa idumaayo oo degmadiisa iyo deegaankiisa igeynayo si aan u gaarsiiyo ilaahay rabbigay warkiisa si aan dadka u gaarsiiyo waayo quraysh waxauu yidhi waxay ii diidaya waxay ii diideen oy iga manciyeen inaan dadka ilaahay warkiisa gaarsiiyo yanii hadalkii alle inaan gaarsiiyo dadka ayay aniga qabiiladeyda ii diideysaaye yaa deegaankiisa ii kaxaynaya oo aan dacwadii markaa ka faafiya ilaa ilaahay markii dambe ansaarda uu la kulmiyey qabiiladii kaleed ninba waxbuu dhahayey qaar waxay dhahayeen haddii aada xoog yeelato oo aada dhulka qabsato annaga maxaan leenahay adduunyay ku gorgortamayeen nebiguna adduunya iyo waxaasaad leedihiin ioma dhehaynine walakum uljanna buu dhahaya haddaad diintan u nusraysaan ood ii kaalmaysaan jannaad leedihiin ilaahay marka yacni khayrkaas wuxuu u keydiyey oo uu markaa yacni meel u dhigay oo uu ku karaameeyey ansaar madiinay ka imaadeen baycatulcaqaba aluulaa bay la galeen nebiga sal l l slam tii labaaday la galeen waxayna ballan kula galeen hadduu dhulkooda yimaado waxa ay naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda ay ka difaacayaan inay ka difaacaan isagana sidii bayna arrintu noqotay diintana madiinay ka faaftay marka nebiyullaahi ciisa qaala man ansaarii ilallaahi taasay la mid tahay marka nebi kastaanan cid u nusrayso u hiiliso garab u noqoto waa rabay suuratu huudna waxaan ugu tegi doonaa waa kii nebiyullaahi luud uu yihi qaala low ana lii bikum quwatan ow aawii ilaa ruknin shadiid haddaan awood lahaa lahay ama rukun iyo tiir adag aan u dulmi lahaa oo qabiiladeyda dad badan oo waxtar leh ay ahaa lahaayeen waa waxbaa yacni waa ficnaan lahayd markaasaa ilaahay yidhi markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtii oo usoo diray oo marka alla uu u gargaaray waa kii markan wixii ka dambeeyey nebiyullaahi luud nebi lama soo dirin ilaa qabiilada ugu badan ayaa laga soo bixi jiray waa kuwii marka shucayb ku yidhaahday marka qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul wainaa lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahduka larajamnaak ayb marka nebiga isagoo de quraysh ka dhashay baa haddana ay gabeen waa gabeen markaasu wuxuu leeyahay yaa i dumaayo oo deegaankiisa igeynaya kuwaasaan ilaahay karaameeyey diinka marka marka uu nusro iyo gargaar u baahan yahay qofkii u gargaaro unbaa ilaahay magac fiican iyo khayr iyo wanaag uu ka reeba ayb qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii waxay yidhaahdeen xawaariyiin marka maxaa waxay ahaayeen dadkii nebiyullaahi ciisa raacay xawaariyiin marka maxaa loogu bixiyay dhar cadcaday labisa jireen waa la yidhaahdaa shaqadooda waxay iska ahayd shaqooyinka iska hooseeya oo dharkay baftay jireen oo ay dhaqi jireen dad marka farsamadaas isaga shaqaystay ahaayeen mar walbana rususha ilaahay waxaa raaci jiray dadka ayaga wax ay ilaashanayaan oo adduunyo aan jirin waayo ninka madax markuu yahayna risaaladii ay kor timaado wuxuu isleeyahy madaxtinimadaana baaba-ayso hawshaana baaba-ayso oday markuu yahay odaytinimadaada loo soo dhiganaa buu isleeyahay laakiin dadka ducafadaa iyaga wax caa'iq ka hortaagan sida badan ma jiro iyagaa raaca marka naam ayb ambiyada raaci jiray xawaariyiinta marka nimankaa marka atbaacu ciisa ayaa la dhihi jiray marka waana nabiyullaahi ciisana waa u heeliyeen xadiidkana waa tou ahaa markii yowmulkhandaq zubayr oo usoo banbaxay nebiga intuu yaaba yaab yaa soo baxayo yidhi waa kii yidhi ina likulli nabiyin xawaariyan waxawaariyi zubayr qolo walbaa waxay leedahay mid u gargaaro nebi kasta kuwa u hiiliyow lahaa anigana midka ii hiilinaya zubayr waayuu yidhi nacam zubayr marka xawaariyu nabiyi sala allahu calayhi wasalam buu saaka u noqday marka waxay yidhaahdeen naxnu annaga ayaa ansaaru naxnu annaga ansaarullaahi baan nahay ansaaru diinillaahi ilaahay diinkiisa kuwii u hiilinayo u gargaarayo ayaan annaga nahay ayay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay billaahi allaan rumaynay alle ayaan rumaynay washhad markhaati kac washhad marka khitaabkaani nebiyullaahi ciisa iyay la khitaabayaan waxay leeyihin haddaad nebiyullaahi ciisa tahay washhad markhaati fur biannaa annagu muslimuuna inaan nahay kuwa hoggaansamay laba mas'alaa marka meeshaan laga qaadanayaa mas'alada koowaad waxa ay tahay nasaara najraan towbiikh iyo ceebeynay u tahay aayaddan haddiiba marka diintoodii dadkii ugu horreeyey ee nebigoodii la jaan qaaday oo nebigoodii inay u gargaaraan isgarab taagay dadkaa oo dadkoodii ugu fiicnaa inay muslimiin ahaayeena meeshan ku sugan adinka marka maxaa islaamka idiin diidaya waay marka ood u diidantihiin islaamka dadkii nebiyullaahi ciisa raacsanaa ee wanaagsanaa ayaa iyaga markaa muslimiin noqday idinkana waxaa laydinkugu yeeraya waa islaamka marka nimankii nebiga la doodayee nasaara najraana kirishtanka ahaa ayaa waxaa la leeyahay war idinka dadkiinnii hore waaba muslimiinay ahaayeen maxaa idinka idiin diidan mas'ale horta waa taas mas'alada labaadna waxay tahay washhad biannaa muslimuun markay leeyihiin islaamnimadu inay tahay diin qadiim ah oo aynan islaamnimadu la bilaabanin nebiga sala allahu calayhi wasalama bal ambiyadii nebiga ka horreysay muslimiinay ahaayeen dadkii ambiyadaa raacay muslimiin bay ahaayeen marka innaga yacni islaamnimo marka la yidhaahdo waaba diinu lambiyaa waaye nebi maxamed keliya maaha inuu la yimid alislaamu diinu lambiyaa waaye waayo waqtigii nebiyullaahi ciisa uu joogay muslim waa jiray washhad biannaa muslimuun ayb twafanii muslima waalxiqnii bالصaalixiin nabiyullaahi yuusuf baa sidaa yihi qaala rabbi inii dalamtu nafsii waaslamtu maca sulaymaana lilaahi rabi اlcaalamiinay tidhi haweentii iyadana marka yacni nebiyullaahi sulaymaan balqiis iyo qisadooda suuratu namle ku imaan doonto ayb wahaakada labadaa masala marka laga qaadanaa marka muslimnimadu waa diinta ilaahay ka raaliga yahay waana diin ambiyadii ilaahay dhammaantood ay diin diin u ahayd marka intii raacday nebiyullaahi ibraahim muslimiinay ahaayeen nebi ismaaciil intii raacday intii raacday nebiyullaahi isxaaq yacquub muuse ciise kulli nabiyullahi nebiyullaahi nuux qof kasta oo nebi risaaladiis rumeeyey oo raacay qofkan waa muslim ayb kuwaan marka hadda joogo oo risaaladii nebi moxamed soo gaaray laakiin iyagu muslimiin ma noqon karaan iyagoo nebi moxamed rumaynin maya ma noqon karaan waayo rasuulka jiro oo risaaladiisu baaqiga hadda tahay waa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyaga qof aan rumayn isaga isaga qof aan rumayninna muslim ma ah rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow aamanaa waan rumaynay bimaa ayaan rumaynay ansalta aada soo dejisay watabacnaa waxaan u raacnay alrasuula rasuulkii baan raacnay faktubnaa nagu qor maca ashaahidiina kuwa markhaatiyaalka noqdo macooda nagu qor ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aamanaa waan rumaynay bimaa ayaan rumaynay ansalta aada soo dejisay wixii aada soo dejisay ayaan rumaynay rabbiyo oo min kitaabika ah watabacnaa waxaanu raacnay alrasuula rasuulkii aada noo soo dirtaan raacnayoo ciise waaye marka nebiyullaahi ciisa faktubnaa ilaahu nagu na qor annaga nagu dhig maca shaahidiina shaahidiinta macooda kuwa markhaati furayo oo ambiyadaada u markhaati furayo runta uga markhaati furayo marka waa iyo dadka yaa waaye dadka marka ambiyada u markhaati furaayo waa ummatu moxamed wakadalika jacalnaakum ummata wasaطa litakunuu shuhadaءa calى اnnaas aan soo marnay marka faktubnaa maca shaahidiin ilaahu ummaddaa nebi moxamed rumayn doonto oo raaci doonto macooda ilaahu nagu qor oo na yeel ayaga macooda saasay ka dhigan tahay ayb maca shaahidiina waxaa kaloo laga macneeyaa maca nebiyiin waayo nebiyadu nebi kastaa ummaddiisuu ku markhaati furayaa marka ilaahu nebiyada macooda ilaahu nagu dar oo na yeel sidaasay ka dhigan tahay wamakaruu wamakara allaahu wallaahu khayru lmaakiriin wamakaruu way shirqooleen nebiyullaahi ciisa bay shirqooleen wamakara allaahu allana waa shirqoolayoo iyagu shirqoolay wallaahu allana khayrulmaakiriina inta wax shirqooshaa kan ugu khayr badan oo ugu fiican weeyaan allah subxaanahu wa tacaala marka makriga ay sameeyeen muxuu ahaa in nebiyullaahi ciisa ay dilaan bay ku hamiyeen mar walba marka dadka yacni xaqdarrada ku socdo xaqa markii loo sheego waxay u iishaan laba dhinac hadduu awood leeyahayna inuu adduunyada ka kaxeeyo isku dayaa oo uu markaa yacni uu dilo haddii awood uuna lahaynna cid awood leh inuu ku diro oo shaqadaas uu qabto oo intuu markaa yacni cid awood leh uu ku diro xumaantiisa uga sheekeeyo wax wanaagoo xumaan oo uga dhigaayo dabadeedna marka ninkaas qaariji oo dil inuu inay yidhaahdaan ayay sameeyaan sidaa darteed marka qoladan makriga ee yahuuddu samaysay sidaas waaye walidaalika alxaafid ibnu kathiir makrigaasuu soo koobay ou soo khulaaseeyey oo wuxuu leeyahay ثuma qaala tacaalى mkhbira can mala'i bani sraa'iil ilaahay isagoo ka waramaya reer bani israa'iil mala-oodii fii maa hamuu bihi waxay ku hamiyeenoo min alfatki ah yacnii si gaadmo ah in loo dilo fadkigu gaadmo in laysku dilo wey nacam biciisa calayhi الsalaam waira taa marka markaa taa isagoo alla ka hadlayo ayb wairaadatihi iyo inay la doonaan bisuu'i xumaan iyo wasalbi iyo in la xiro xiina tamaala-uu calayhi markay arrintaa iyadaa ku tashteen oo ay markaa yacni isku garabsadeen markay isku garabsadeen wawashow bihi oo ay ku direen marka ilaa meliki dalika الzamaan nin boqor ahoo berigaa noolaa ayay ku direen wa kaana kaafiran gaal buuna ahaa ninkaas bal fiiri ayagoo kitaab haysto oo nebiyullaahi ciisa nebinimadiisa fahmi karo oo diin wax ka yaqaano ayay boqor gaalay u adeegsanayaan nebiyullaahi ciisa inuu lahayo yani waa waa dulmi aada u foolxun markii nebiyullaahi moxamed kuwii la joogay sala allahu calayhi wasalam yahuuddana maxay sameeyeen quraysh markay tihi annaga iyo moxamed yaa fiican ayagoo og quraysh inay dad asnaam caabudo ay yihiin nebiyullaahi moxamedna ay kitaabkooda ku arkayaane waxay yidhaahdeen haa ulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiilan adduunyada marin habaabinta wax ka xun ma laha dadka in la marin habaabiyo qofka yacni suurada uu leeyahay suurad ka duwan in dadka loogu sheego la ysku dayo oo sidaas wax lagu baabi'iyo oo lagu kharibo aad iyo aaday u foolxun tahay waana xiilo ay yahuuddu taqaano ilaa maantana taagan ayb marka wuxuu leeyahay xiina tamaala-uu calayhi wawashow bihi ilaa meliki dalika الzamaan wa kaana kaafiran buu ahaa faanhow ilayhi waxay gaarsiiyeen ana haahunaa meeshaan rajulan ayaa joogo yudilu nnaasa dadka dhuminayay dheheen waa nabiyullaahi ciisa wayasuduhum can daacati اlmelik boqorkan adiga in lagaa dambeeyowna dadka ka hor istaagayaa ayuu yidhi oo siyaasadaadu faragelin ku hayaa macnaha wayufsidu racaayaa shacabkaagana waa kaa fasaadinayaa oo hawsha daacada adiga ay ku adeecayaan waa ka soo jeesanayaan wayufariqu bayna alabi wabnihi aabbaha iyo wiilkiisana waa kala geeyaa ilaa gayri dalika mimaa taqalladuuhu fii riqaabihim iyo wax intaa aan ahaynoo waxa ay ayagu luqumahooda surteen ah waramowhu bihi ay ku tuureen nebiyullaahi ciisa oo min alkadibi been ah wa annahu waladu zinyatin inuu yahay xataa saana waa yidhaahdeen aabba male waa waladu zinay dhaheen walciyaadu billahi ayb xata stashaaruu xata istathaaruu gadaba almelik ilaa ay kiciyeen ninkii boqorka ahaa caradiisa ilaa ay caradiisii kor u kiciyeen fabacaثa fii طalabihi man ya'kuduhu hala soo qabtuu yidhi ayb wayaslubhu nin soo qabto oo salbiyo oo xiro wayunakila bihi ayb wayunakilu bihi oo isaga markaa yacnii ciqaabo falamaa axaaطuu bimanzilihi gurigii uu ku jiray markay hareereeyeen wadannuu annahum qad dafiruu bihi oo ay maleeyeen inay gacan ku dhigeen oy ku guulaysteen najaahu اllahu tacaala min beynihim alla waa ka badbaadiyey dhexdooda warafacahu min rawsanatihi saqafkii ayaa kor looga qaaday min rawsanati dalika albeyti ila samaai samada xaggeeda saqafkii baa laga qaaday samada xaggiisaa loo qaaday marka wa alqa allaahu shabahahu ilaahay ekaanshihiisiiba wuxuu ku tuuray calaa rajulin nin miman kaana cindahu agtiisa ahaa filmansili guriga falamaa dakhala ulaa'ika kuwaa markay soo galeen ictaqaduuhu waxay ictiqaadiyeen fii dulmati alleyli habeenka mugdigiisa dhexdeeda ciisaa bay u maleeyeen inuu yahay fa akhaduuhu way qabteen wa ahaanuuhu waa ihaanaysteen wasalabuuhu waa xireen marka musmaar bay labada gacmood uga dhakawiyeen markaa ayuu marka yacni saasay u xireen isagoo labadiisii gacmood kala taagan tahay wa wadacuu calaa ra'sihi shawka madaxiisana qodax ayay marka ku garaaceen musmaar iyo wax lamida wa kaana haada min makri illaahi bihim arrintaa iyadaa marka waa shirqoolka ou rabbi shirqoolay ayaga wixii ay rabeen inay waayaan haddana lagu baadiyeeyo weliba oo ay u haystaan inay nebiyullaahi ciisa ay dileen fakaana hada min makri illaahi bihim wamakaruu wamakara allaahu sooma dhihin alleh fainahu najaa nebiyahu nebigiisa waa badbaadiyey alla warafacahu waa kor yeelay min beyni adhurihim dhexdooda waa ka qaaday watarakahum fii dalaalihim yacmahuun iyagana wuxuu uga tegay baadi ayagoo markaa yacni ku dhex wareersan yactaqiduuna annahum qad dafiruu bitalibatihim iyagoo u malaynaya inay heleen oo ictiqaadsan inay guushoodii waxay rabeen ku guulaysteen waaskana allahu fii quluubihim ilaahay quluubtoodana wuxuu geliyey qaswatan qalalnaan wacinaadan madax adayg lilxaqi ay ku madax adaygaan mulaasiman lahum kaasoo iyaga laasimayo wa awrahahum dillatan dulli buu alla dhaxal siiyey laa tufaariquhum ilaa yowmi tanaad aan faaruqaynin weligiis qisadaa marka wamakaruu wamakar allahu sidaas ibnu kathiir uu usoo koobay marka waxay kutusaysaa uun meeshaas nimanka yahuudda marka yacni iyagoo wax yaqaano foolxumada iyo dhibaatada ay ku kacayaan iyo jariimada iyo dembiyada ay maamulayaan siday u khatarsan tahay ayaad meeshaas ka dareemeysaan qofkii marka ambiyada ilaahay aan biyo u kabanaynin oo dilaayo oo ku dhajinaayo magac xun ku dhajinaayo iyo u daahayaa marka inuu magac xun ku dhajiyo marka cidima u daahi maayo waxaa iyadana caqli xuman nasaaradii ku noqotay inay waxaa intay ictiqaadiyeen ayagii haddana marka ay aaminsan yihiin nebiyullaahi ciisa in la dilay oo yacni la salbiyey oo yacni qori lagu xiray oo dhowr beri sidaas ahaa maalin jumcadii baa saas la yeelay bay leeyihiin isniintiina waa la qaaday waqtiyada marka waxay ku aadiyaan marka bisha afaraad iyo meelahaas ciidan marka ay ayagu easterka u yaqaanaan iyo meelahaasay ku aadiyaan bisha saddexaad iyo bisha afaraad yacni bisha saddexaad aakhirkeeda iyo bisha afaraad waxyaabahaas marka waxay yidhaahdaan ciise dadku u dhintay saasay ku leeyihiin dunuubtii dadka markay badatay oo arkay asagii baa naftiisii qadimay si dadka loogu dembi dhaafo khuraafaadkaas iska akrinayaan marka ayb markaas waxay ku leeyihin ciise adow kuu dhintay ayay ku leeyihiin ciise adow ku badbaadiyey sacrifican uu sameeyey wuxuu tadxiyada u sameeyey dadka dartood waxyaabahaas baatilkaasay akhriyaan caqiido ka u noqotay waxaa ka sii daran haddana yahuuddi intii kuma harine diintii kirishtaankaay kasii fasaadiyeen taxriifaad iyo waa ka hadleeyeen waxaa kasii haddana daran ilal aana iyaga unbay ku taagan yihiin nasaaradii baa lagu taagan yahay oo yahuuddu kayaan iyaga keligood ma yeelo karaan nasaaradii baa hadda marka ayaa mar walba gacan siinaysa naam oo waa ujeedaan hadda yacni yahuudda wax gacan siiya waa un kirishtanka ayb waxayna aaminsan yihiin nebiga ilaaha ay ay ciisaha ay ilaaha ka dhigtaan ama ibnullaahi ay leeyihiin oo muqadaska agtooda ka ah dadkii dilay say saaxiib ula noqdeen naam kuwaa iyagana caqligaa alla ka qaaday fa aqraynaa baynahum alcadaawata waalbaqda'a ilaa yowmi alqiyaama wsawfa yunabi'uhum allahu bima kaanuu yasnacuun waa dad dhumay waa daaliin ah beri dhexdaan oo yacni dhowr ciqdi ka hor dhowr yacni afartan dhowr dhowr yacni adu nusqarni xoogaa meelahaas waqti ku dhow dhow ayaa waxaa la yidhi arrintaa iyadaa waa laga heshiiyey nasaarada iyo yahuudda qalinkaa waxaa lagu duugay in laga heshiiyey jariimo ay nebiyullaahi ciise u geysteen haddayba ka heshiinayaan de diin inaynan hayninay ku tuseetaan oo iyagiina ay diinkoodii dayaceen oo ay ka tageen ayb waxyaabahaasa marka ku jilaalaanana marka sidaasa xaalkooda u yahay wamakaruu way shirqooleen nebiyullaahi ciisa bay shirqooleen wamakara allaahu allana waa shirqoolay iyaga shirqoolkoodiibuu shirqool ku abaalmariyey waa cadaalad marka taas ammaanna way wallaahu alla khayruulmaakiriina inta wax shirqoosho kan ugu khayr ka badan sifadaa marka makriga iyana waa ka soo hadalnay hadda ka hor wamakaruu wamakara allaahu waa mujaazaad iyo muqaabala amase yacnii makriga ilaahay yacni maakir ma la dhihi karo maakir waa nuqsaan iyo ceeb waa iyo cay ficilkaani marka wuxuu ku yimid waxaa marka haddii alla lagu tilmaamaya waxaa loogu tilmaamayaa isaga oo qeydan wsaan oo kale markuu wamakaruu wamakara allah ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan wahaakada markaas cadaalad iyo kamaal waay ayaga shirqoolay dhigayaan ilaahayna shirqooloo u dhigaya kan allahna fulaayo maxay ku tusee inuu og yahay alle shirqoolkooda ou la socdo inuu ka awood badan yahay tiisa un inay soconayso marka saasay kamaal ku noqonayna id waqti ayuu alla shirqoolay qaala allaahu alla uu yidhi yaaci id marka waxaa lagu tacallujinayaa wamakaruu wamakara allaahu wamakaruu wamakara allaahu id waqti buu alla shirqoolay qaala uu yidhi allaahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow innii aniga mutawafiika mid ku oofsanayaan ahay wa raaficuka mid ku kor yeelayaan ahay ilaya ani intii ka ah xaggaygan kuusoo kor yeelayaa wa mudahiruka mid ku nadiifinayo ku dahirayaan ahay min aladiina kuwii kaa dahirayo kaa nadiifinayo kafaruu kufriyey wa jaacilu ladiina kuwii kii ka yeelayaan ahay itabacuuka adiga ku raacay oo diinka kugu raacay fowqa aladiina kuwii korkooda inay yihiin kafaruu kufriyey ilaa yowmi lqiyaama yacnii kuwaa dushoodan ayaan yeelayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha ay ka ahaanayso uma markaa dabadeed ilaya ani intii ka abaa marjicukum noqodkiinu ou ahaaday fa axkumu waan xukumayaa beynakum dhexdiina fiimaa kii kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna fiihi inaad isku khilaafaysaan dhexdiisa id qaala allaahu yaa ciisaa id waqti buu alla shirqoolay qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow marka meesha waxaa laga qaadanayaa de ilaahay nebiyullaahi ciisa buu u dhawaaqayaa ilaahay marka inuu hadlo hadalka allana mashii'adiisa iyo asaga iraadadiisa iyo doonistiisuu ku hadlaa markuu doono ayuu rabbi hadlayaa waayo markaan alla uu dhahayo yaa ciisaa innii mutawafiika macquul ma aha nebi ciisoon la dhalin inuu ilaahay sidan dhahaya yaa ciisaa innii mutawafiika isagoonba la dhalin inuu ciise u dhawaaqaayo suuragal maahan ciise markii la dhalay weynaa weynaaday oo laysku dayey in la dilo markaas waayo markuu alleh nebiyullaahi ciisa uu u dhawaaqayo oo uu meesha ka bixinayo sidoo kale qiyaamaha markii la tago ilaahay waa hadlayaa oo xadiidku wuxuu ahaa maalinta qiyaamaha marka la tago in allaha tacaala yunaadii bisawtin ilaahay waa dhawaaqayaa cod buu ku dhawaaqa yasmacuhu man qaruba waman bacud qofka dhow iyo qofka dheerba uu maqlaayo marka codka ilaahay imaamu lbukhaari wuxuu yidhi ma shabaho makhluuqa codadkooda ma shabaho waayo kan dhow iyo kan dheerba isku siyay u maqlayaan adiga codkaagana qof dhow iyo qof dheer isku si uma maqli karaan meeshaa marka waxaa ka cad ana sawta allaahi laa yushbihu sawta almakhluuqiin taasna waa midda aan aaminsannahay aayadahan iyona laga qaadanaayo waayo nidaa haddii la sheegay kalaam aa yaalla meeshaas alla waa dhawaaqay yaa ciisa markuu alle leeyahay nidaa-u muxuu tusaa hadal iyo hadal buu tusayaa marka rabbigeen waa hadlaa inagoo markaa yacni markuu doonowna hadlaa dadkaa marka ahlubidaca caqiidada ka kharibanta inagoo khilaafayno ayaan sidaan rumaynaynaa sababtoo ayagu waxay leeyihiin rabbi hadal laga maqlaayo ma ma hadlo ayb dadka sidaa qabana ashaaciradaaba ka mida hadal la maqlaayo ilaahay hadalkiisa lama maqlay leeyihin nafsadiis unbuu ku dhex jiraa de nebi muuse muxuu maqlay nebiyullaahi ciisa saa loogu dhawaaqayo muxuu maqlay nebiyullaahi moxamed markii la dheelmiyey muxuu maqlay yani haddii qiyaamuhu dadka maxay maqlaayaan haddii hadalka alle aan la maqlin taa marka meel ka dhacay rabbi ku tahay waayo asnaamta markii la dhahayay cibaado ma astaahilaan waxaa la yidhi sababtu maxay tahay maa lakum laa tandiquun markuu garaacayay nabiyullaahi ibraahim war maxaa u dhawaaqi la-dihiin macnaheeda axad aan dhawaaqi karin ma la caabudi karo waay waxuu taraba male haddii marka la yidhaha ilaahayna ma hadlo asnaamtana ma hadlaan sow ilaahay asnaamtii lagu shabihi maayo walciyaadu billaahi marka rabbiga aan caabudno waa rabbi hadlo markuu doono hadlaayo waay siduu doonana u hadlo makhluuqiisana aan shabahaynin id waqti buu alla shirqoolay qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow innii aniga mutawafiika ku ku oofsanayaan ahay meeshaa marka ilaa saddex tafsiiraa ku jirta innii mutawafiika bacdi alculamaa waxay leeyihiin wafaatu nawmin waay wafaatu nawmin waa oofsasho oo hurdo waay waa ku hurdisiina waay macnaheeda rabiicu bnu anas iyaana sidaas ku fasiray macnahaasna wuxuu ku qotomaa qowluhu tacaala wahuwa aladii yatawafaakum wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar wahuwa aladii yatawafaakum billeyl alla waa midka habeenkii idin oofsado maxaa laga wadaa waa idin hurdisiina waa habeenkii waa hurdaysaan marka innii mutawafiika macnaheedu muxuu noqonayaa midku hurdisiinayaan ahay markaa nebiyullaahi ciisa waa la hurdi siiyey waa la qaaday kabacdina tafsiirka labaad waxa uu yahay inii qaabiduka min alardi dhulkan kaa qaadayaa inii aniga mutawafiika mid ku qaadayaan ahay ku qibdoonayo dhulka xaggiisa kaa qaadayo xasanulbasri iyo ibnu jurayj iyo maطar alwaraaq iyo moxamed ibnu jacfar ibni zubayr iyo jamaaca min alculamaa baa sidaa iyagana ku fasiray macnaha saddexaad wuxuu leeyahay mutawafiika wafaatu nawmin w wafaatu mowtin cafwan inii mutawafiika waa ku oofsanayaa bimacnaa waa ku dilayaa dhimashaad waa waa dhimanaysaa marka wafaatu mowtin ibnu cabaasaa laga wariyey sidaas laakiin ma fasirin goormay dhacaysaa taas ma una fasirin saa darteed marka waxaa xoog badan loona badan yahay inay tahay innii aniga mutawafiika mid ku oofsan doonaan ahay oo goormaa la oofsanaa markuu soo dego nebiyullaahi ciise aakhir zamaanka oo uu dajaalka dilo ayaa la oofsanayaa waa dhimanayaa laakiin hadda ma dhimanin macnaheedu marka maaha inii mutawafiika waa ku oofsaday sida ay yahuudda iyo nasaaradu iyo ay qabaan ma aha oo ay leeyihiin nebiyullaahi ciisa waa dhintay marka nasaarada ogow waxay leeyihiin waa dhintay waa la qaaday waa la soo celinaya soo celintu waa ogol yihiin nasaaradu ciise inuu soo noqon doono waa aaminsan yihiin kirishtanka laakiin meesha annaga iyaga aan isku khilaafsannahay waa maxay waa la dilay iyo may lama dilin isaga naam wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubiha lahumaa qur-aanku ku jirto hadhow marka yacni nasaarada mo yani haddaad aragto yani meesha las layskaga khilaafsan yahay waa halkaase ma ahan ciise ma soo noqona ma ciise inuu soo noqonayo innagana waa rumaysannahay oo nebiyullaahi ciisa korow uu jiraa samada mana dhimanin wou imaanayaa aakhiri zamaanka dajaalna isagaa dili doono baabu ludd meesha la yidhaahdo ku dili doonaa nusuulu ciisaana axaadiid mutawaatira kusoo aroortay xadiidka nebiga sal ll l slam ee mutawaatirka ah ayaa kusoo aroortay laakiin in la yidhaha inii mutawafiika waa ku oofsaday waaba dhimatay oo hadhowna ma soo degaayana la yidhaahdo waa madhab bacdi ahlilbidac ay qabaan oo caqlaaniyiintana u badan waxaas oo waxay leeyihin ilaa iyo hadda inuu nool yahay say ku dhici kartaa axad dhulka korkiisa jooga ma jiro maanta oo nool rasuulku wuxuu yidhi sal l slam oo boqol sano kadib noolaan doono iyo xadiidkaasi marka dhulkou sheegay nabi ciise ma isagaa dhulka jooga waxaa laga hadla xadiidkaas dhulkou bacdeeyeybe marka qur-aanka ee axaadiidta nebiga iska hor imaan maayaan macnahana sidaas weeyaan ee ibnu catiya wuxuu yidhi ajmacat اlummatu calaa annahu fi samaa ummadda muslimiinta waxay ku ijmaaceen ciise inuu samada jiro wa annahu yanzilu inuu soo degi doono wayaqtuluhu dajaal yani wayaqtulu dajaala wayaqtulu dajaala wayaqtulu wuxuu dilayaa adajaala dajaal buu dili doonaa marka macnaha meeshaa ku jira sidaas marka ama wafaatu nawmin in la yihaah ama laga dhigo waa ku qaadayaa ama in lagu ile intaba wafaatu nawmin waa jirtaa aayaddaa suurat اlancaam iyo allahu yatawafa lanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha اlmowta wyursil اlأkraa ilaa ajli musamaa marka walatii lam tamudna ilaahay waa oofsanaa waa midaan dhimanin alla waa oofsanayaa wuxuu ku oofsanayaa fii manaamiha marka hurdada waa lagu tilmaami karaa wafaat ayb wajaacilu ladiina tabaah waraaficuka mid ku kor yeelayaan aha ilaya an intii kaah xaggaygaan kuu qaadayaa oon kuu kor yeelayaa alla inuu kor jiraa laga qaadanaya adilada culuwiga tusaysa waa rabbigeen inuu kor jiro wa mudahiruka mid ku dahirayo ku nadiifinayaan ah min aladiina kuwii kaa nadiifinaya kafaruu kufriyey kuwa gaaladaana waa kaa dahirayaayo waa kaa nadiifinayaa kuwa dhexdooda wajaacilu ladiina kuwii kii ka yeelayaan ah itabacuuka adiga kuwii ku raacay fi ddiini washariicati kugu raacay waana kuwa muslimiinta oo isaga rumeeye fowqa aladiina kuwii dushoodan ka yeelayaa kafaruu kufriyey yani iyagii dabcan waxaa muuqata inay iskhilaafeen laba siba aayadda waa loo macnayn karaayo nasaaradii iskhilaaftay kuwii xaqa u dhowaa ayaa mar walba ka sarreeyay kuwa kale amaba maahane yahuuddii iyo nasaaradii mar walba maadaama nasaaradu xaq usoo dhowaayeen mar walba nasaaradaa ka sarreysay oo ka awood rooneyd meeshaa marka macnahaas intana hadal kale ibnu kathiir marka wuxuu ku qoray aada uu isagana muhim ah akrintiisu ay muhim tahay meeshan marka wuxuu yidhi haakadaa waqaca faina sidaasaa dhacday alla uu sheegayo faina almasiixa calayhi الsalaam lamaa rafacahu اllahu ila الsamaa ciise markuu alla samada kor uga yani samada u kor yeelay tafaraqat asxaabuhu shiyacan bacdahu asxaabtiisii waxay u kala baxeen kooxo fa minhum waxaa ka mid ahaa man aamana bima bacaahu اllahu bihi calaa anahu cabdullaahi warasuuluhu wabnu amatihi qaar aaminsanaa inuu addoon alle yahay rasuul alle inuu yahay addoon allana ay dhashay wa minhum waxaa ka mid ahaa man halaa fiihi kuwa ku xadgudbay fajacalahu bnallaahi wiilkii alla waaye ka dhigay saa yidhi ka ictiqaadiyey wa aakharuuna kuwo kalena qaaluu waxay yidhaahdeen huwa allaahu waay wa aakharuuna kuwo kalena qaaluu waxay yidhahdeen huwa haalisu halaahatin waqad xaka allaahu maqaalaatihim fi lqur'aani buu alla ku sheegay waradda calaa kulli fariiqin saddexdaas koox koox kasta ilaahay kufri buu ku xukumay waana radiyey yani waxaan ujeedaa kuwan ibnullaahi yidhi allah waaye kuwa yidhi iyo kuwa haalisu halaata yidhi fastamaruu calaa daalika sidaasay ku socdeen qariiban min halaahimi'ati sana kooxahaasay kala ahaayeen ilaa saddex boqoloo sano meelahaas uma nabaqa lahum melikun min muluuki lyunaan waxaa u soo baxay marka oo dhexdooda ka soo baxay boqor boqoradii giriiga ka mid ahaa yuqaalu lahu la yihaha qusطanطiin constantin waay qusطanطin la yihaha fadakala fii diini nasraaniyati nasra kirishtankii buu soo galay qiila waxaa la yidhi xiilatan buu usoo galay liyufsidahu si uu diinta u halleeyo meeshaa marka waxaad ka garanaya dadka falsafada aaminsan oo malaaxidada ah oo aan diin rumaysnayn adyaanta inay fasaadiyaan oo ay kuurka ugu jiraan diimaha qiila xiilatan liyufsidahu fainahu kaana faylasuufan waayo wuxuu ahaa nin filosofar ah buu ahaa oo aan ahayn isagu diin aan ku mid ku qeyd isku qeydaya aan ahayn marka diintoodiiuu soo galay soo u halleeyo wa qiila waxaa la yidhi jahlan minhu jahli xaggiisa ka ahaaday ilaa annahu badala lahum diina almasiix waxarafahu laakiin nabi ciise diintiisiibuu bedelay waana taxriifiyey wazaada fiihi waxbuu ku daray wanaqasa minhu waana ka nuqsaamiyey wawadicat lahu lqawaaniin qawaaniinaa loo dejiyey marka oo diintii dhammayd xaggaa layska dhigay waxa ka anfacayay ka qaateen xoogaa kaley ku darsadeen aaraa'dooda qawaaniintaasay samaysteen wawadicat lahu lqawaaniin ayaa loo dejiyey waalamaanata alkubraa iyo nasaaradu waxay u yaqaanaan alamaanata alkubraa allatii hiya alkhiyaanatu alxaqiira midaasoo wuxuu yihi ku habboon in la yidhaha alkhiyaanaة اlxaqiira wa axala fii zamaanihi waqtigiisa wuxuu xalaaleeyey ama wauxila fii zamaanihi waqtigiisa waxaa la xalaaleeyey oo iyagu xalaashadeen laxma اlkhinziiri ama laxmu اlkhinziir hilibka doofaarka awal ogow xaaraan ou ahaa nabiy llahi ciise agtiisa waqtiga ninkan siyaasadiisa waay lagu bedelay oo hilibkii doofaarka layuu xalaaleeyey wasallow lahu ila almashriqi waxay ula dukadeen marka xaggaa iyo bari wasawaruu lahu lkanaa'isa kanaa-istii bay ugu sawireen wazaaduu fii siyaamihim casharata ayaamin soonkoodiina toban maalmood ay ku siyaadiyeen min ajli denbin irtakabahu fii maa yazcumuun dembi ou ninkaa constantiin ou koray darteed ayaa toban maalmood loogu daray weliba waxay yidhaahdaan iyaga soonka markii hore waa wareegi jiray oo waqtiyaha qaar wuxuu kusoo aadayaa waqti dheer maalintu dheer tahay waxaa la yidhi war waxaan ma rabnee bilahan qamariga aan ka baxno oo aan ku tirsanno bilahan yacni shamsi aan ka dhigno yacnii bilahan hadda labaiyo tobanka oo january february ah ee wakhtiga ugu dhexdhexaadsan ama maalintu gaaban tahay ama ay maalinta iyo habeenkuba isla eg yihiin aan soonkii ku aadinno soonkooda marka taqriiban wuxuu soo bilaabmaa waqtiyada adugu un february meelahaasaan filaa ayuu soo bilaabmaa soddon beri bou ahaa tobanaa lagu daray marka nacam liajli wareejintii lasoo wareejiyey baa marka toban tobanha lagu daraa layidhi liajli yani sharci lagu cayaarayo nin walbaa ku dheelaya waxa muslimiinta lala rabana noocaas waay wax kale ma aha nacam waayo wixii adiga keyrkaa diintiisii iyadoo toosan ku dhacay taada waa lagu dayaa adigana nacam ayb dadka qaar laakiin diinku macno badan uguma fadhiyo waxay ku leeyihiin war dadkii nololay la-yihiin oo naftii baaba khatar ku jirta oo dilkiiaa batay waxaan laga hadlaa maxay tahay bay ku leeyihiin nacam tasawar adiga adoo diin la-aan nool waddadaas haddaad lix saac habeenimo iska marto laakiin diin la-aan aada noolaato suuraysta nacam maxaad yacni noloshaada maxay tarahi nacam wax kale ma siyaadsanaysid ilaa ilaa ina ilaa inaa ilaahay ka fogaatid maahan qofkana naartou ku waaraa diin la-aan nacam marka macnuhu waxay tahay war inagoo diin haysanno wax fiican iyo khayr iyo wanaag waa gaari karnaa intaas waa anagoo rabbina u tadarucno awaamirta ilaahayna yacni daacad ka noqonno waana siinayaa ilaahay subaa naftana alla waa badbaadinaa maalkana waa badbaadinayaa cirdiga iyo caqligana waa badbaadinaa laakiin in la yidhaha diin nin walbaa saa rabta yeel laakiin annaga rooti aan rabnaa haddii la yidhaahdo waa foolxumo aada iyo aada u daran wey dadka qaar safiihnimadu inay meeshaas ka gaarto haddana ay meelaha kusoo qoraana haddana la yaab le caqligaas xunkaa haddana inuu soo bandhigan qofka balaayadan soo ziyaaday mushkiladeedu waxay noqotay caqligii xumaa nin walba caqligiisay bannaanka keentay baashaan ayb marka halkaas marka macnahaas ayuu sheegay marka qawaaniintaas ayaa la dejiyey waxaan marka toban maalmood baa lagu siyaadiyey soonkoodiina wa saara diinulmasiixi marka diintii nabiciisa waxay noqotay buu yidhi diina diina qustandiin diintii nabciisa waa ka tagtay constantin diintiisay noqotay ilaa waxaa haddii sidii alla usoo dejiye laga kaxeeyo diintii ambiyada ma noqonayso diinta markaas ninka wadwato oo toostoosisanayo isaga soo rabay ka yeelayaa yay noqonaya diinkiisa ibnu kathiir waa wax sidaa dhahayna ayb ilaa annahu banaa lahum min alkanaa'isi wاlmacaabidi wاlsawaamici wاddiyaaraati maa yaziidu calى اtnay cashara alfi macbadin muxuu ku sasabay marka wuxuu ku sasabay waxaan idiin dhisaa buu yidhi kanaa-is badanoo u dhisay macaabid badan sawmacaad oo badariyaalku meelo ay galaan iyo diya daarooyin diyaaraad iyo ayuu u dhisay maa yaziidu calaa itnay cashara alf laba-iyo toban kun oo macbadoo u dhisay wa bana almadiinata almansuubata ileyhi magaalada loo nisbeeyana waa dhisay ayb watabacahu yani aaa'ifatu almalakiya waxaa raacday buu yidhi daa'ifa almalakiya malakiyadu marka waa orthodoxka waa nacam kuwaasaa marka iyaga raacay ayb oo minhum iyaga ka mida wahum fii hada kullihi qaahiruuna lilyahuud waxaanoo dhan marka yacnii intaas ayagoo sidaas a wuxuu leeyahay yahuudda ayagaa ka adkaa ayadahum اllaahu calayhim alla waa iyagu ayiday dushooda yahuudda dushooda liannahum aqrabu ila alxaqi minhum xaqay uga dhowaayeen wain kaana aljamiicu kufaaran calayhim lacaa-in ullahi inkastoy gaala haddana ay yihiin kulligood calayhim lacaa-in ullah marka hadalkan taariikhdaa kooban buu marka ibnu kathiir raximahu llahu tacaala uu ka bixiyey wajaacilu ladiina tabacuuka wajaacilu ladiina kuwii kii ka yeelayaan ahay tabacuuka adiga ku raacay oo diinka kugu raacay fowqa aladiina kuwii korkooda kii ka yeelayaan ahay kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha aysa ahaanayaan uma markaa dabadeed ilaya ani intii ka abaa marjicukum noqodkiinu ou ahaanayaa rujuucukum fa axkumu waan xukumayaa beynakum dhexdiina fiimaa kii kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna fiihi inaad isku khilaafaysaan oo maxaa ka mid a fii shani ciisa baaba ka mid a oo nin uu leeyahay waa addoon alleh rasuulkiisa mid kale uu leeyahy waa ibnullaahi mid uu leeyahay waa haalidu talaata waxaa ilaahay baa kala saaraya dadka wixii xaq leh iyo waxaan xaq lahayn fa ama aladiina kuwii kafaruu kufriyey fa ucadibu waan cadaabayaa marka tafsiil waayo marka faadaani u timid fa ama aladiina kuwii kafaruu kufriyey fa ucadibu waan cadaabayaa hum iyaga cadaaban cadaab ayaan cadaabayaa cadaabka oo shadiidan aada u adag fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ayaan ku cadaabayaa ayb oo bilqatli waالsabyi wاljizyati waاdilati ayaa loogu cadaabayaa waal aakhirati aakhirada dhexdeedana waa ku cadaabayaa wamaa lahum uma sugnaanin iyagu ma lahaanin min naasiriina kuwa u hiilinayana male aakhirana marka inay naarta mukhalladiin ku noqdaan wa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey ee shaqeeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha suusuuban fa yuwafiihim alla waa u oofinayaa kuwaa ujuurahum ajaryaalkooda u oofinayaa wallaahu alle laa yuxibu ma jeclaanayo aلظaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay ma jeclaanayo oo alla marka qof daalim oo cibaadada meeshii meeshay lahayd meelaan ahayn dhigay ma jeclaanayo ama makhluuq booskiisii inta ka qaaday uluuhiye gaarsiiyey kaa ilaahay marnaba ma jeclaanayo labadii qole marka sidaas wa daalika kaagaas oo khabarkii nebiyullaahi ciisa iyo zakariya iyo akhbaartaasi natluu waan akrinaynaa hu isagaan akrinaynaa kaagaasi calayka adiga dushaadaan ku akrinaynaa min alaayaati aayaadka xaal uu ka mid yahay calaamaadka innaga waxdaaniyadeenna tusa tusayo ama risaaladaada tusaya xaalay uu ka mid yahay iyo wadikri dikrigii xaal uu ka mid yahay dikrigii day alxakiimi almuxkami la sugay ee laga ilaaliyey khilkhilaafka iyo isbaraanbarka ishaarada ishaarada marka daalika waxaa loo celinaya de wixii laga soo sheekeynaya hada aladii dakartuhu laka kan aan kuu sheegay oo min alkhabari can ciisa wa maryama iyo walxawaariyiina nabiyullaahi ciisa iyo maryam iyo xawaariyiin akhbaartoodii daalika kaagaas natluu waan akrinaynaa hu isagaan akrinaynaa calayka adiga korkaagaan ku akrinaynaa waa ka waa kaaga qisaynaynaayo si marka risaaladaaduna waa caddaanaysaa markaas marka daalika waa mubtado waay natluuhu calaykana waa ku khabraynaa ayb min alaayaati aayaadka xaal uu ka mid ahaaday aayaadkana waxaa loo jeedaa calaamaadka innaga waxdaaniyadeenna tusayo xaal ay tahay ay ka mid tahay mintuna waa tabciidiya waxaa kaloo bannaan min alaayaati in khabarun bacda khabarin laga dhiga daalika kaagaasi natluuhu waan akrinaynaa calayka korkaagaan ku akrinaynaa min alaayaati waaye aayaadkii allana waaye saa marka in la yidhaha iyo wadikri dikrigii xaal uu ka mid yahay ama wadikri dikrigii weeyaankaa marayb min alaayaati aayaadkii xaal uu ka mid ahaaday iyo wadikri dikrigii dikrigeeday alxakiimi almuxkami la sugay ee laga ilaaliyey baatil iyo iskhilaaf laga ilaaliyey ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaabin huma qaala lahu kun fayakuun nimankii marka nasaaradii najraan ayaa wafdigoodiibaa wuxuu keenay waxay yidhaahdeen nebigay waxay ku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalama maa laka tashtumu saaxibanaa maxaad u caynaysaa bay dhaheen saaxibkeenna ciise nebigay ku dhaheen maxaa ciise aa u caynaysaa rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam nebi ciise miyuu caayeyna maya laakiin iyaga ayaa bani aadamku hadduu jiran yahay ama fahamkiisu xumaado ama wax khuraafaad ah uu iska dhaadhiciyo oo qalbigiisa uu geliyo ay ku raasikhdo wixii khilaafsan meelka dhac iyo caayibuu u arkaa marka waxay maqleen rasuulkii ay ka maqleen ciise waa ilaahay addoonkiisii waa rasuulkii alle markaasay cay u qaateen maxaad u caynay bay dhaheen saaxibkeenna arrintaa iyadana da cay ma aha marka adigii oo xaq ku taagan haddii qof uu ku yiraa maxaad yacni cay baad samaysay iyo uu ku yiraa adigana aada ishubto inaad xaq ku taagan tahay waxba dan ha u gelin warkiisa innaga lafteenna waxaan leenahay dad haddii la yiraahdo war rasuulkii ilaahay yacnii xuquuqdan aada siinaysa nebiga aada u celinayso waa wixii alla keliya ou lahaa ee ilaahay keliya wixii ou lahaa alla sii rasuulkana xuquuqdiisii rasuulnimo u ogolow addoon alle rasuul alla waay markaad tiraa waa bashar ilaahay abuuray nebigu sal ll ly slam risaalo ugu deeqay wey oo risaalo la siiyey qul innamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya marka ha ka inkirin waxyiga loo waxyooday basharnimadana ha ka kor marinin oo ilaah ha ka dhigin haddaad tiraahdid qof baa dadka qaar baa waxay ku leeyihin ah ha dhihin bashar waaye waa dhintay ha dhihin haddaad dhahdo waa caysay buu ku leeyahi addoon alle maya addoon ha dhihin rasuulka maxaa la dhahaya ilaahay sooma dhahaya tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi subxaana aladii asraa bicabdihi waanahu lamaa qaama cabdullaahi so ilaahay addoonkiisii so inuu yahna looma sheegin wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina marka qofku hadda waxaa yani rasuulki ilaahay waa addoon waana rasuul allah hadduu cay u arko waxba ha u jixin jixin kuwaanoo kale unbuu la mid yahay kuwaan oo nebiga markuu nebiyullaahi ciisa yidhaahdaba nasaaradu haddana waa dhahaan idinku waxay yidhaahdaan nebi ciise ayaad hoos u dhigtaan seen ugu dhignaa addoon waayaa leedihiin bani yacni waa bani aadam ilaah ma ahan baad dhehaysaanay ku leeyihin de intaas marka cay hadday noqonayso iyagaa jiran ee cay maaha intaas ee dad badan markaad tiraahdidna war owliyada ha kacsanin oo ilaahay keliya u qeysho nafci keybi ah axad kaa maqan nafcigiis inaad rajeyso allah baa leh cibaadada macnaheedu sidaas iyo ilaahay isu dullee nafci keybi ilaahay ka raadi haddaad ku tiraahdidba wuxuu ku leeyahay maya owliyadaad nacab tahay adiga owliyadaad caysay waxbaad u dhintay waa nafsi shay qof baadil ku socda lama qanci karo marka sidaa bay dhaheen maa laka tashtumu saaxibanaa qaala wuxuu yidhi wamaa aquulu oo maxaan dhahaa qaaluu waxay yidhahdeen taquulu waxaad tiraahdaa inahu cabdullaahi waaye ayaad dhahdaa intaasay cay ka dhigaan feed qaala wuxuu yidhi ajal huwa cabdullaahi warasuuluhu wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama alcadraa albatuul weeyaan waaba saas ayuu yidhi haa faqadibuu waa xanaaqeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen hal ra'ayta insaanan qadu min gayri abin weligaa ma aragtay qof aabba aan lahayn insaan aan aabba lahayn weligaadi ma aragtay waxay rabaan inay yidhaahdaan maadaama ciise aabba ousan lahayn oo dadkan uu ka duwan yahay ee dadkan waa ka duwan yahay bani aadam ma la dhihi karo waaba ilaah marka saasay rabaan inay qariraan ama ay yidhaahdaan ilaahay qeyb ka mida waayo allah dhalay saasay rabaan inay marka dhahaan marka ilaahay qoladaa marka iyadoo la radinayo la naqdinaya ina maala ciise ay soo degtay ina maala ciisaa ciise tusaalihiisa cinda allaahi alla agtiisa ka maali aadama aadam tusaalihiisoo kale waay tusaalihii baa marka la fasirayaayo alla wuxuu leeyahay khalaqa alla wou abuuray hu aadam ayuu abuuray min turaabin ciid xaggeed ayuu ka abuuray uma markaa dabadeed qaala lahu wuxuu ku yidhi kun ahaw ayuu ku yidhi fayakuunu fa huwa isaga yakuunu waa ahaanaye alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbigaabuu ka ahaaday falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya waxaan doodooda waxba yaynan ku gelininoo xaqa rabbigaabaaba kuu sheegaya waa kana marka tusaalaha siduu u socdo balfiiri yani waxaa laleeyahy idinku haddaad tidhaahdeen hadduu ciise ilaahnimo ku mutaystay qof aabba la-aan dhashay ma jiro ilaa ciise ma ahani hadduu sidaa saad sheegaysaan hadduu sidaa ku mutaystay ilaahnimada ee waxaaba uga owleysnaanayay nebiyullaahi aadam soomaha oo aan aabbana lahayn hooyana aan lahayn marka waxaa laleeyahay mid waxaaba jira aabba iyo hooyo labadaba aan lahayn idinkuna kaas ilaah uma taqaanaan marka wixiini waa buray waay eber waay marka doodiini doodiini eber bay noqona waayo waxaa ka dhalanaysa hadduu ciise ilaah noqday agtiina ilaah ka yahay aadamna inuu ilaah noqdo marka idinku aadam ilaah kama dhigaysaan aabba na ma qabo aadam hooyona ma qabo ciisoo hooyo qabo ayaad ilaah ka dhigteen marka wixiini wa khilaafsan oo isdhex yaacaya aayadda marka macnaha ku jira sidaas ina maala ciisaa ciise tusaalihiisa cinda allaahi alla agtiisa ka mahali aadama yani alla agtiisana ugu tusaalaba ah ka mahali aadama aadam oo kale waay aadam tusaalihiisi oo kale waay miaalihii tusaalihiisu yani sida alla qudradiisa iyo awooddiisa ay tahay ciise aadam oo kale waay tusaalihiisu tusaalihii markaa ayaa la fasirayaa khalaqahu alla waa abuuray khalaqa alla wuu abuuray hu aadam ayuu abuuray min turaabin ciid ayuu ka abuuray uu ka sameeyey uma markaa dabadeed qaala lahu wuxuu ku yidhi kun haaw fayakuunu fahuwa isaga yakuunu waa ahaanaya meeshaan marka waxaa laga qaadana aadam alle inuu ciid ka abuurayo aadam uusan waalid lahayn qisada waxa loo keenayna waa intaas oo in la yidhaahdaa la rabaa ciise hal waaliduu leeyahay aadamna maba lahaba laba laba waalidba kun ayaa lagu abuuray aadam waa ahaaday ciisena kun ayaa lagu abuuray halkaas waa marka aadam haddii la yidhaah ma lahan waalid bani aadamku marka daanyeerow ka yimid maxay noqonaya marka khuraafaad waayo aadam alla ciidow ka sameeyey ma la dhihin aadam waalid oo xayawaan ahow lahaay ee uu ka yimid ma la dhihin ancestors oo oo xayawaan ahow lahaa lama dhihin dad uu ka farcanmay aadamaa jiro oo yacni xayawaan asalkooda oo ahaabaa jira meeshaan ma taalla ciiddaasaa alla uu ka sameeyey aadam nadariyadan marka daarwinna waa khuraafa min alkhuraafaat waaye oo ay aada ugu adeegtaan malaaxido ay ku adeegtaan waaye manaahijtii muslimiintana la dhexgeliyo lagu qasbay marka dad waxbarashadii in laga yani aan ayaga waxbarashadii ka tasho karin yacnii difaacoodii aan ka tasho karin oo aan ka tasho karin xeerarkoodii iyo qawaaniintoodii aan ka tasho karin yani xorriyadda noocaas marka maalin maalmaha ka yani sanadka ka mida in marka yacni calan la saaro ama yacni xornimo marka la sheego meesh macnaaha qofkii haddii uunanba waxa uu isku maamula ayaan xor u ahayn tacliintii xor u ahayn waxaasoo dhan uunan xor u ahayn waa tacmiya oo dadka yacni waa waxaa lagu sameynaa caalamulislaami maanta yacni wuxuu marayaa yacni aayihiisa isaga keliya kama tashto aayihiisa dad kale oo aan rabinaa ka taliyo xaqiiqda jirtaa sidaasa ayb ilaa marka ilmaheenii loo dhigaayo nadariyaad darwin iyo loo dhigaayo iskuulaadkii waa ogeydeen dadkii hore iskuulaadka ka baxay waad ogeydeen oo yacni biologiga jabtar dhan oo evolutionka wax kale kama hadlaynin waxaasu ka hadli jireen boqolaal qawaacidoo diinta khilaafsan oo yacni la leeyahay albaqaau lilaslax oo qofka yacni inta haraysaba waa intii deegaanka iyo dabeecadda u dul qaada karta the fitest survive iyo waxaas iyo natural selectionka iyo wax daran oo marka diinkiiba aan yacni inta culimo loo bandhigay aan la dhihin waxaan diintusay ku tahay aan la dhihin unbaa marka dadkii lagu qasbaa diinkana marka waxaa looga dhigaa saxaabada isdagaashay bis aa laga dhigi jirin marka diin la dhigaayana waqcatuljamal yani nin cunug yar ilaahan idinku dhaariyay waqcatuljamal in looga sheekeeyo cali iyo waxaa dagaalamay zubayr iyo in looga sheekeeyo waxaana loo dhigaayo maxay xambaarsan tahay yani wax foolxumo aada u daran iyo waa yani lafagaraac u ahay meesha u dambeysay alxaqu xaqii min rabbika xagga rabbigaa ayuu ka ahaaday falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya ha ahaanin oo ha ka mid noqonin faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaa-aka min alcilm faman qofkii xaajaka kula doodo adiga fiihi fii shani ciisaa ciise shanigiisa kugula doodo min bacdi maa kolkii ka gadaale jaaaka uu kuu min bacdi maa kii ka gadaale jaa-aka kuu yimid adiga min alcilmi cilmiga xaal uu ka mid yahay faqul dheh tacaalow kaalaya nadcu aan u yeerneh abnaa'anaa wiilasheenna wa abnaa'akum iyo wiilashiinna wa nisaa'anaa haweenkeenna aan u yeerno wa nisaa'akum haweenkiinnana aan u yeerno wa anfusanaa nafihiinna aan u yeerno wa anfusakum iyo nafaheenna aan u yeerno iyo wa anfusakum idinka nafihiinna uma markaa dabadeed nabtahil yacni aan ishabaan habaartanno nabtahil iftacala waa ibtahala bimacnaa mufaacala laga wadaa iftacala oo mufaacala ku timaadana waa iska badan tahay ayb marka uma nabtahil aan lacnatanna waayo marka lacnaddii ilaahay ninkii been sheegaya dushiisa ha ahaata aan dhahno ayb fanajcal aan yeelna markaa lacnatallaahi alla lacnadiisa naxariista alloo laga fogaado cala alkaadibiina kaadibiin dushood aan yeelno haddii hadda intaa kadib sidaa wax loo soo caddeeyey kadib ninka soo taagan waayahay aan habaar ku kala baxna dhaha sidaa ugu yeer baa laleeyahay rasuulka sal l l slam faman qofkii xaajaka kula doodo fiihi ay fii shani ciisaa kugula doodo ama xaqi kugula doodo min bacdi maa min bacdi aladii kii ka gadaale jaa-aka kuu yimid adiga min alcilmi cilmiga xaaluu ka mid yahay kaa kuu yimid faqul dheh tacaalow kaalaya nadcu waa jawaabulamri tacaalowday jawaabta nadcu yacni aan u yeernee abnaa'anaa wiilasheenna iyo wa abnaa'akum wiilashiinna marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo kaxeeyey faatimo iyo xasan iyo xuseen iyo ayuu soo kaxeeyey wa nisaa'anaa haweenkeenna iyo wa nisaa'akum haweenkiinna marka faatimana haweenkii xaggeeda usoo kaxeeyey ilmihii abnaa'anaa wa abnaa'akumna xasan iyo xuseen buu soo kaxeeyey meeshaa marka waxaa laga qaatay gabadha wiilka ay dhasho waa wiilkaagii oo ina bnii haada sayiduna waa kii nebiga yidhi meeshaana nebigu xasani xuseen buu soo kaxeeyey marka gabadhaadu ilmaha ay dhasho ilmahaaga ma ahan waa dad iska uun waxaa weeyaan sheeko iska waxa waaye dhaqankii carabtee hore jiri jiray ee iska jaahiligaa wax isaga dhisan way ilaa nebigu ina bnii haada sayidun buu leeyahy marka dhaxal younan helin oo dhaxalka yani asagu dawul arxaam ha iska soo galo laakiin marka ay noqoto dhaliyada iyo unugaa cunugaagiioo kale wa nikaaxiisuna waaba ka xaaraan hadday gabar tahay gabadhaada gabadh ay dhasho eed adiga maalan yani awowga ad u tahay waa gabadhaadii ma guursa kartid waxay soo gelaysaa wabanaatukum ay soo gelayn iyo ilmihii markaa adi aada dhashay wanisaa'anaa haweenkeenna iyo wanisaa'akum aan u yeerno wa anfusanaa nafaheenna iyo wa anfusakum iyo idinka nafihiinna rasuulka isagana waa yimid sala allahu calayhi wasalam calina waa waa waa yimid marka cali iyo faatimo iyo xasan iyo xuseen iyo nebigaa yimaadeen marka marka sidaa aan yeelno shiicada marka waxay yidhahdaan waxaa laga qaadanayaa da cali markaa inuu ka mudan yahay rasuulka sal yani waxaan ujeedaa abubakar iyo cumar iyo saxaabada intooda kale waayo abubakar yaa lasoo wadi lahaa meeshaan ma imaan kartaba waayo wa anfusanaa wa anfusakum marka laleeyahay ruuxa yacni dadka ou yacni yani dadka dad ugu dhow ee akhasu nnaasi yacni oo isaga la xiriira dad dadka ugu dhow oo ugu yacni akhasu nnaasi bihi ayuu meelahan oo kale ou la imaanaya waayo haddii dad kale ou keeno waxaa laysdhihi karaa dadkan dhimashadooda kalema jeclaa laysdhihi karaa laakiin markuu ilmihiisii keeno oo in adeerkiis ou keeno ee kuwaan marka iyagu marka arrintu inay jiddiyo tahaa ay fahmayaan ee hadda arrintan fadiile iyo yaa fadli badanay ma ka hadlayso wa anfusanaa meesha ahna ee naf waxaa lagu idlaaqaa dadka isku diinta aba walaa taqtuluuna yani uma antum yani waid akhadnaa miihaaqakum laa tasfikuuna dimaa'akum walaa tukhrijuuna anfusakum soo sooma marin min diyaarikum dadka muslimiinta oo dhan hal naf waaye naf waa laga cabiri karaa marka in laga cabiraa cali rasuulka nafsadiisa inuu ka cabiraa wax kale ma keenayso taa un bay la mid tahay nacam haddii sidaa la yidhaahna rasuulka ummaddan oo dhan nafsadoodo kale u iska cabiray nacam nafsadiisa u ka cabiray maadaama uu diinka uu isagu markaa yacni ku hogaaminayo diinka ay kala ay ku rumeeyeen marka xujo uguma sugna uma markaa dabadeed nabtahil aan markaa lacnatanno ay nadcu bililticaani lacnad aan isugu yeerno markaa ibnu cabaasaa sidaa ku fasira waxaa kaloo lagu macneeyaa nukhlis biducaa ducada aan saafi garayno daacadnimo aan alla u barinno keeniya xaq darro ku taagan markaa lacnaddu inay tahay si xoog badanoo tafsiirka ibnu cabaas siyaaqa danbaa laga garanaa fanajcal iyo aan yeelno markaa lacnatallaahi alla lacnadiisa cala alkaadibiina beenaalayaalka korkooda aan markaa yeelno sidaas markay dhacday marka nasaara najraan arrintaa iyadaa marka waa diideen inay u hoggaansamaan iyagu marka waa diideen aayaddan markau akhriyey nebigu waa u yeeray mubaahalow ugu wacay waxay dhaheen xataa narjica wanantadira fii amrinaa uma naatiika qadan lacnadii mubaahaladii marka loogu yeeray wuxuu yidhi aan sugno waxay yidhahdeen waana sug waa soo tashanaynaa berri aan kuu imaanaynaa fakhalaa bacduhum bibacdin qaarkood baa qaarkii waa isu gaaray isu noqdeen faqaaluu lilcaaqibi caaqib baa wuxuu yidhi raggii ugu waaweynaa ka mid ah wa kaana daa ra'yihim buu ahaaye ayaa wuxuu yidhi yaa cabdalmasiix maa taraa mid kaleu ku yidhi yaa cabdalmasiix maa taraa maxaad u malaynaysaa buu yidhi arrintan markaasuu yidhi wallaahi laqad caraftum yaa macshara annasaara ana muxameda nebiyun mursal haddaan nasaaro nahay waad ogtihiin moxamed rasuul lasoo diray inuu yahay wallaahi maa laacana qowmun nebiyan qadu facaasha kabiiruhum walaa nabata sagiiruhum walee wuxuu yidhi haddii qolo nebi lalama lalama lacnatamo qoladii la lacnatan ilticaan la samaysana ee kooda weynna ma noolaado ee ilmahooda yaryarna ma soo dhashaan oo ma soo korayaan walain facaltum dalika lanahlikanna haddaan samaynana waa halaagsamaynaa fain abaytum ila aliqaamata calaa maa antum calayhi min alqowli fii saaxibikum haddii aad inaad taa un ku taagnaat aada rabtaan inaad un arrintaa aad caqiidadiinnan aada daa'im ku noqotaan fawaadicu rajula ninka la heshiiya wansarifuu ilaa bilaadikum bilaadiinana aada rasuulkay u yimaadeen sal l salam markaabay waxay yidhaahdeen isaga oo xuseen iyo yacni xasan gacanta ka haya ee faatimana gadaashiisa ay soconayso calina uu ka dambeeyo wahuwa yaquulu idaa ana dacowtu faaminuu ou leeyahay marka haddaan alla baryo aamiin dhaha idinka usqufkoodii baaderigii baa marka wuxuu yidhi markaa waa diideenoo marka inaynu ka daayay dooneen walaakinaa nusaalixuka calaa anlaa tauunaa calaa anlaa takzuwanaa walaa tukhiifanaa walaa taruddanaa can diinina alaa an calaa an nu'addiya ilayka kula caamin alfay xullatin heshiisay la galeen markaa nagu soo duulin diinteennaanaan iska wadanaynaa annaga jizyana waa ku siinaynaa sanadkiiba intaas meeshaasaa warkii marka nasaara najraan uu ku dhammaaday oo iyagu markaa yacnii taasay ogolaadeen marka mubaahalada marka haddii xaqii si walba loo caddeeyo oo weli qofkeeda uu soo taagan yahay ma bannaan tahay in la mubaahaloodo haa ibnu cabaas ayaa laga wariyey sidaas iyadan ibnu mascuudna sidoo kale ibnu mascuudaan ujeeda ayaa laga wariyey ibnu cabaas waxyaaba marka caqiidaa keliya un miyaa mubaahalada lagu sameyn karaa mase xataa masaa-isha aan caqiidada ahayn intaba in lagu sameyn karoay bannaan tahay ayaa ka muuqanaysa tasarufka bacd asaxaaba ina haadaa kan lahuwa isagu alqasasu waa qisooyinkii waay alxaqu xaqa ahaana alqasasu marka waxaa ku bannaan in masderna laga dhigo ismu mafcuul in laga dhigana waa bannaan tahayo marka masder laga dhiga macnuhu wuxuu noqonayaa ina haadaa kan lahuwa isagu alqasasu waa qisayntii waaye saasaad leedahay waa qisayntii waaye alxaqu xaqa ahayd waay qisayntii dhabta ahayd waay haddii aada ismu mafcuulka dhigaysana waxaa leedahay ina haadaa kan lahuwa isagu alqasasu almaqsuusu kii laga qisaynayey waaye alxaqu kaasoo alxaqu xaqa ahaa waay wamaa min ilaahin macbuud ma jiro xaq lagu caabudaa ila allaahu allah maahani wamaa min ilaahin mintu marka waa zaa-ido waa xagga icraabta wamaa ilaahunay ka dhigan tahay istiqraaqayna keeni hadda mintaa in meeshaa la geliyo nakiro laga dambaysiiyo istiqraaq baa ku jiro macbuud dhammaantiis xaq lagu caabudaa maba jiro ila allaahu allah maahani sidaas wa in allaaha alle lahuwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waa alxakiimu falsan fain tawallow hadday jeestaan fain allaha alla caliimun ku ogaal badan waayo bilmufsidiina kuwa wax fasaadinayo hallaynaya alla waa mid ku ogaal badan qul waxaa tiraa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelmad intii kaa u kaalaya kelmadda oo sawaa-in jin ah cadaalad ah beynanaa annaga iyo wa beynakum idinka dhexdiina alaa nacbuda anlaa nacbuda u kaalaya inaanan caabudin ila allaha allah maahan cid kale inaanan caabudin u kaalaya walaa nushrika wa anlaa nushrika u kaalaya inaanan la wadaajinin bihi alla cibaadada shayan waxba aanan la wadaajinin walaa yatakida u kaalaya inuunan samey ka dhiganin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo uunan ka dhiganin min duunillaahi kuwaasoo min duunillahi alla sokadii ah fain tawallow haddaad jeesataan faquuluu haddaba dhaha ishhaduu faquuluu dhaha ishhaduu markhaati kaca bianna anagu muslimuuna fain tawallow hadday jeestaan faquuluu dhaha ishhaduu markhaati kaca haddaba bianna anagu muslimuuna kuwa ilaahay u hoggaansamaya inaan nahay aayaddanna marka aayad kaloo iyadana doodii soo afmeereysa waay oo waxaa la leeyahay war annaga waxaan idinkugu yeerayno maahan inaan annaga idinka sar sara marno inaan idin addoonsanno ma aha inagoo wada dhan allah subxaanahu watacaala aan addoon u noqonno isaga keliya aan ka dambayno isaga keliya aan caabudno arrintaa labadeennaba waa noo dhexaysaa waayo idinkana waa idin abuuray allah annagana waana abuuray gar yacni annaga dan gaaroon raadsanaynaa ma jirto waayo meesha macnaha qofku marka aada haddii adiga waxa aada ugu yeerayso hadday adiga dan gaara kugu jirto wuxuu ku dhihi karaa warniya waxaad rabtaa inaad madax ii noqotood iyo hogaamisood iyo gumaysato hay-addu marka waxaa le war maya saas ma rabno annaga annaga waxaan rabnaa allihii annaganana abuuray idinkana idin abuuray keliya aan caabudno arrintaa cadaalad soo maaha adiga allihii ku abuuray inaad caabuddo aniga allihii abuuray aan caabudo meeshaa aan isugu imaano waa kelimadda garta ee cadaaladda ku dhisan waa inaan qofka muslimkaana tanow mar walba uga garhelaa cid kasto laakiin ummadaha kale maxay sameeyeen waa is addoonsanayeen baadariyaalku waxay waxay waxay arba waxaa arbaab ka dhigto dadka iska caadigan waxaad arkaysaa baadari qofkii waa imaanayaa nasraaniga ahaa waxaa loo sheegay adiga toos ilaahay uguma xirmi kartid waa inaad baadariyaalka iyo aada soo martaa ayaa loogu sheekeeyey baadarigana baadarigii ka weynaayo sii marayaa ilaa nabi ciise laga tago nabi ciise dembigii loo dhiibaa isagaa cafinaya marka barnaamijkaasa marka nasaaradu ay yaqaanaan marka baadarigii waa loo imaanayaa baadariga lookalkaa maxalligaa loo imaanayaa qof caadi baa u imaanaya lacag u wado lacagtiibau meeshii dhigayaa markaas wuxuu akrinaa marka inuu dembaabay iyo u sheegayaa nalkaa la daminayaa daahu xiranaa markaasu wuxuu leeyahy dembigaagii waa rafciyey waxaan u dhiibay ciise ama wuxuu leeyahay baadarigii weynaayo kalean u dhiibay halkaasaa marka waa lasii midba midow marka midba midow ka hooseeya waa dad marka iyaga is addoonsanaya beynamaa nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ma dhihin aniga ii toobad keena xataa nama dhihin marka la toobad keenayo muxuu yidhi qur-aanka watuubuu ila llaahi nebigu wuxuu leey war ilaahay caabuda wax kale anu idinkai idinkuguma imaan inaad allaha caabudaan maaha iyagana marka waxaa weeyaan baadarigaasaa loo ayaa towbada loo dhiibayaa qofkan waxaa laga dhaadhiciyay adigu waa wasaqaysan tahay toos ilaahay ulama xiriiri kartid dadka qaarkood ayaguna islaamka u nisbo sheegto jaahiliinta ah waxaasay qaarkood qabaan ayagana oo waxay ku leeyihiin adiga toos ilaahay inaad u bariso waxba ku heli maysid waa wasaqaysan tahay dunuub badanaa kugu jirto nada ma nadiifsanid maxaad samaynaysaa marka waxaaga u dhiibo yacnii owliyada u dhiib iyo hebel u dhiib iyo ayuu ku leeyahay arrintii markii dambe waxay gaartay damaa nacbuduhum ilaa liyuqaribuunaa ila llahi zulfaa mid allah adigan bani aadamkee dembiga isku wasakheeyey ilaahay albaabkiisa waa kuu furan yahay haddaad si dhaba ugu towbad keentood ilaahay isu dulleyso rabbi waa ku sharfaa subxaanahu watacaala marka rasuulka annaga iyo alleh wuxuu noogu dhexeeyaa diinta inuuna baro habkii aan rabbi u caabudi lahayn inuuna baraa muhimadda nebigu ay tahay ee isaga in la caabudo ma aha suuraddana waa kii waa noogu imaan doontaa maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu alkitaaba waalxukma wاlnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni اllaahi walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wbima kuntum tadrusuun walaa yaأmurakum an tatakiduu اlmalaa'ikata wاlnabiyiina arbaaban ayamurukum biاlkufri bacda id antum muslimuun saas qofkii aan wax u sheegi karin oo habkaas aan doodiisa usoo gudbi karin yacni ma mateli kara marka yani risaaladii nebi moxamed sal ll l slam nasaaradana ma ka adkaa karo laakiin hadday iyaguna dhahaan meelo waa inaad sii martaa annagii dad naga midana ay leeyihin waa inaad meelo kale la sii maraa annagana hiya hiya nacam waa lacag oo labada dhinac loo kala gediyey waa un lacagtii nacam shilin haddaad xagga u gedisay haddaad xag kale u gediso waa un iska shilinkii marka ilaahay xaqiisa hala ilaaliyo marka qul waxaa tira yaa ahlalkitaabi ahlu kitaabow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimad intii kaa u kaalaya kelimadda oo sawaa'in eg oo siman jin ah beynanaa annaga iyo wa beynakum idinka dhexdiina anlaa nacbuda kelimatana ilaa kelimatin ayaa laga bedelaa marka haddaad ka bedeshid jumladan marka waa fii maxali jarin waa bedel kelimatintaana laga bedelay ilaa kelimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ilaa anlaa nacbuda kaalaya yani maxaa u kaalayaysaana ilaa anlaa nacbuda inaanaan caabudin taas waa waa waa hab waxaa kaloo bannaan iyadana anlaa nacbuda in laga dhigo khabar oo mubtada loo soo qadaro oo la yidhaha hiya kelmaddu anlaa nacbuda inaanaan caabudin waaye ila allaha alla maahane wax kale aanaan caabudin marka haddii hiya anlaa nacbuda laga dhigo tafsiiriya iska noqone maxal markaa ma yeelanaysa walaa nushrika wa anlaa nushrika inaanan wadaajinin u kaalaya bihi billaahi alla shay-an waxba aanan cibaadadiisa la wadaajinin walaa yatakida bacdunaa qaarkeen inuunan ka dhiganin bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaalo uunan ka dhiganin ey walaa yadiina bacdunaa bacdan biaacati qaarkeen qaarka kale daaco mutlaq iska ah inuunan yacnii ugaga diin dhiganin wayucadimahu bisujuudi sujuud ou markaa uunan kuw ku weyneeyo lahu kamaa yasjudu lirabbihi yani daacadu dabcan dee daacada iyada cibaado daacadu si cibaado waa u tahay laakiin daacada allana waa leeyahay rasuulkuna waa leeyahay soo maaha ile rasuulka waa la adeecaasa yani wuu ka wadaa marka yacni qofkii in loo sujuudo oo la caabudo ilaahay keyrkii inaana anaga dhexdeenna isku noqonin arbaabta oo min duuni illaahi alla sokadii ah fa in tawallow hadday jeestaan faquuluu dhaha ayb ish hadduu markhaati noqdo haddaba waxaad ka markhaati kacdaan biannaa annagu muslimuuna inaan nahay kuwo hogaansamayo ilaahay subxaanahu watacaala u hoggaansamay annagu inaan nahay ogaado yacnii qadarka mushtarag ah inay xaq yihiinaan annagu joognaa oo waa maxay allihina abuuray inaan caabudno adinkana inay xaq tahay waa ogtihiin annagana waa ognaha annagu intaasaan joognaa wixii dhaafsiisan nabi ciise ilaah ah la imaada daliil waana keeni weyseen mubaahaladii iyo habaarkiina waa oggolaa weyseen markaa baatil yaa taagantihiina kelimaddan u kaalaya kelimaddanna waa midii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo u qoray boqorkii heraqla meliku ruum kelmaddaana u qoray yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum buu u qoray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasxaabih